sida aad ku maqasheen taxanaha barnaamijyadeenna waxbarashada ee toddobaadkani baxayay maamulada kala duwan iyo degaanada soomaaliya waxay dadaal badan u galeen isuduwidda iyo hirgelinta nidaam waxbarasho isugu jira heerka hoose dhexe ilaa heer jaamacadeed soomaaliya oo dhibaatooyin badan soo martay ayaa haddana waxaa lagu ammaanaa in ay jiraan dad isku xilqaamay inay wax ka soo nooleeyaan adeegyadii bulshada ee dagaalada ku burburay walow ay jiraan caqabado haddana waxaa dad badan aaminsan yihiin in wax weyn la qabtay cabdiraxmaan cinte waa madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho guud ahaan horta waxaa la dhihi karaa runtii wacyi guud oo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtaa inuu runtii bilowday oo dadaal aan caadi ahayn ay ay jaaliyadaha soomaaliyeed ee qurbaha jooga iyo ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay culimmadu ka mid yihiin ganacsatadu ay ka mid yihiin ay xoog iska saareen in olole ballaaran la qaado oo waxbarashada xaggeeda loo jeesto taasaa la dhihi karaa wacyigaas hadda dalka waa uu ka abuurmay waxaa kaloo dee fududeeyey in markaa dadku aanay runtii u hakanayn hadda dowlad dhexe oo maaragtay ay iyada tahay inay mar walba ka warsugaan dadku iyagaa isxilqaamay oo dhistay runtii hay-ada waxbarasho oo kala duwan ama heer tacliin sare ha ahaada ama ama ha ka hooseeya marka waxa ugu weyn oo soo kordha waa intaas iyo runtii dadaalka shacbiga soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ay u muujiyeen xagga waxbarashada dhanka kale caynta waxa uu wax ka taabtay dhibaatooyinka loo baahan yahay in hay-adaha dawliga ay wax ka qabtaan si sare loogu qaado tayada waxbarashada horta in tayadu ay sidii la rabay aada uga hooseyso iyo in isbarbaryaac badan oo xagga manaahijta uu jiro labadaba wax lala yaabi karo runtii ma ahan marka la fiiriyo xaaladda uu dalku ku sugnaa xagga isbarbaryaaca manaahijtana waxaa taa haddana sabab u ah dabcan inuusan jirin nidaam dhexe oo isku xira manaahijta dalkao dhan marka taa la yaab ma lahan laakiin runtii aan waxay la tahay in xagga wanaagsan mar walba aan ka fiirin karno aan dhigi karno wacyigan guudo iyo iyo dhugtan weyn oo hadda loo yeesho xagga waxbarashada inay tahay arrin runtii lagu naaloon karo talooyinka aan soo jeedinaba waxaa ugu horeysa in mas-uuliyiinta goboladan kala duwan ay ka shaqeeyaan sidii ay u samayn lahaayeen hay-ado qaabilsan waxbarashada tacliinta sare oo markaa isku xira islamarkaana kormeer ku sameeya tayada heerka tacliinta ee goboladaas ay joogaan saddexdan gobol oo hadda waaweyn oo loo kala saaray dalka waxaan kaloo tala ahaan kusoo jeedinay in dowladda dhexe naftirkeeda ay mas-uuliyad ka saarantaha inay sameyso gole tacliinta sare la socda tayadiisa qiimeyn ku sameeya heerarka islamarkaasna soo saara siyaasado waxbarasho oo markaas iswaafajin kara baahida uu dalku qabo iyo horumarka dalka sidii looga meeshii laga abaarayay marka arrintaas dhaliil runtii waa jirtaa in doorkii iyo kaalintii hay-adaha iyo gaar ahaan dowladuhu uu sidii la rabay uusan ahayn meelaha qaarna uuba maqan yahay laakiin waxaan isleeyahay waa hadda fursad u furan mas-uuliyiintu inay tallaabooyinkaas ku dhaqaaqaan wasaaradda adeega bulshada ee soomaaliya waxaa mid ka mid a barnaamijyada waaweyn ilaa ay haatan fulisay ka mid ahaa qabashada shirweyne looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee dalka shirkaasi waxa uu ka tarjumayay baahida loo qabo in caqabadaha jira xal loogu helo waxaa kaloo wasaaraddu ay soo bandhigtay barnaamij hal milyan oo carruura loogu dirayo dugsiyada kaas oo looga gool leeyahay in si rasmi ah loo soo nooleeyo adeegyadii caadiga ee dowladda dhinaca horumarinta waxbarashada maxamed cabdulqaadir nuur waa agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada ee wasaaradda adeega bulshada waxaana wax ka weydiiyey qaabka ay wasaaraddu wajahayso in la jeexo siyaasad guud oo waxbarasho oo u dalku yeesho mustaqbalka wasaaradda ama agaasinka waxbarashada wuxuu ka mashquulsan yahay backgarayntii tacliinta ee siyaasadda tacliinta marka hadda ilaa heer waxbaa laga bakreeyey laakiin weli gudaha wasaaradda ku jirta tallaabooyin badan ay mari doontaa dadka in lagala tashado dadka waxbarashada ka shaqeeya badaha hay-adaha jaamacadaha hay-adaha kale oo lugta kule waxbarashada in lagala tashado soomaalida kale oo soo geli kartaa kadib loo gudbiyo sharciyaqaano iyo xeerar loo gudbiyo kadib dawladda loo gudbiyo lasoo ansixiyo marka meeshaas waxaa soo dhexgeli doona siyaasadda waxbarashada waxaa dhexgeli doona luqadee wax lagu dhigi doona ama luqadee wax lagu dhigi karaa waa wax siyaasad ah marka barnaamijkaasna barnaamij guud ay ku dhex jirtaa kaasna waa socdaa hadda mar waxaad ka dhawaajisay tayada waxbarashada amaba tayada aqoonta ay bixiyaan dugsiyada kala duwan ee dalka ka jira marka tayada laga hadlayana waxaa barbar socotaa in dugsiyada lacag lagu dhigto maadaama dugsiyo gaar ay yihiin maadaama ay meesha lacagta loo ardaygu lacagtiisa baxsanayo cabsi badan ayay dadku ka qabaan in ay taasi sahlayso in ardaygu ku xisaabtamo keliya lacagtiisa dugsigana uu markaasi uu u arko inay muhiim tahay inuu ardayda mar walba uu imtixaanaad ku gudbiyo si ay usii socoto barnaamijka inay lacag ka helaan adeegan waxbarashada ay fidinayaan dhinaca iskuulaadka gaarka ah ee lacagaha qaata iyagu qaabka regulationka amarta amaba ku qiiman kartaa xagga tayada sidee bay idinla noqon doontaa amaba aada ugu talagashaen wallahi waxaas xeerkay ku furnaan doonaan laakiin waxay la tahay haddii mar nidaam la soo dejiyo iyo imtixaano midaysan la keeno wax isku hoos dhuuman kara waash waa ka baxayan markaan xeerarka kale ka tago haddii imtixaanka imtixaan midaysan uu jiro masalan adiga muqararkaas dhig waxaad samee adigaa lagaa rabaa macalimiintaada hawshaada iska wado laakiin imtixaanka levelkaas markaan gaarin imtixaankaasa la wada gelaya marka iskuolkii imtixaankaas ka bixi waayo ardaydiis ay ku wada dhacdo hadda qof dambe oo iskul arday geysanaya ma jiro meesha waa la kala hari doonaa meeshaasaana waxay noqon doontaa meesha lagu kala baxo oo wax ay ku kala baxaan markaan iska dayno xeerar kale iyo iskool maxaa looga baahan yahay iyo muxuu dhismo u baahan yahay iyo muxuu qalab u baahan yahay hala sheegareeyo laakiin marka la iska daayo xataa imtixaankaasaa lagu kala bixi doonaa oo imtixaanka ninkii sanadkan ka bixi waayo ka dambe ka bixi waayo
barnaamijyadan waxbarasho ka jira soomaaliya waxaa kaloo gacan weyn ka geysta jaaliyadaha soomaalida ee ku dhaqan dalalka caalamka kuwaas oo door ka qaata dhismaha dugsiyada bixinta mushaharaadka macalimiinta iyo inay daboolaan baahiyada kale la xiriira adeegyada waxbarasho ee dalka u baahan yahay